munaasabadan oo ka dhacday deegaanka caafi walaayada islaamiga ah galguduud ayaa waxaa nabadoon ku doortay jufada cabdulle sibti oo ka tirsan beelweynta mursade juufadan ayaa si wada jir ah u dooratay nabadoon cali nuur cadaawe oo loo yaqaano cali salaad xafladda caleemasaarka waxaa kasoo qayb galay marti sharif kala duwan oo ugu horeeyo waaliga walaayada islaamiga ah ee galguduud ugu horeyn nabadoonka la doortay ayaa ballan qaaday inuu jufada ku hogaaminayo ku dhaqanka shareecada islaamka waxaanu mahad celinaynaa marti sharafka reer murugsade ee ugaas cabdulaahi daaro ugu horeeyo iyo akhyaartooda dhammaantoodna waanu mahad celinaynaa waxaan leenahay jasaakum allahu khayran sida la idiin sheegaba calisalaa dadka qaarna waa yaqaanaa qaarna berigii kolley ku taasay ila tahay laakiin dadku sida badan waa yaqaanaa odaga cusub ama naqiibka cusubu beesha soo dooratay waa aniga waxaa la igu soo doortay inaan kitaabka alle iyo sunnada nabiga aan ku hogaamiyo beesha cabdalla sabdi oon raximka nahay oo aan ka dhashay beeshaas xaqeeda inaan ugu raadiyo kitaabka alle sunnada nabiga ayakan wixii lagu yeesho aan uga qaado sidaas ayaa laygu doortay ayada ayaana ku dhaqmi doonaa haddii ilaahay ka raalli noqdo ummadda muslimiinta ummadda muslimiinta oo dhan hadday deris tahay iyo hadday fog tahay koob iyo tobanka gobol ee walaayadu ay joogto oo raayaha tawxiidku ka taagan yahay inta joogta oo walaayaadka dhammaantoodna waan u sheegayaa beeshaas inay diinta islaamka wixii ka maqane diinta islaamka ay ku rabto wixii lagu yeeshana ay diinta islaamka ay ku bixihayso aysan daaquud iyo filinkaas aysan dhaqayn ogaaska beesha murugsade oo isna ka hadlay munaasabadda ayaa la dardaarmay nabadoonka cusub isagoo ugu baaqay inuu ku hogaamiyo jufada ku dhaqanka shareecada islaamka halkaas waxaa ku qoran xadiid xadiidaa ku qoran xadiidkaas nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahy kullukum raacin wa kullukum mas-uulun can raciyat horta dadka dhan dhammaantood waa raaci waa dad mas-uul laga yahay qofkii waa ilaaliyayaal dad wax ilaaliyo oo oo mas-uul ah wa kullukum mas-uulun can raciyatihi qof walbana wixii ou ilaalinaayay waxbaa laga soo celi doonaa beri walaalkeenna waa soo dhawaynaynaa shaqadaan ku garab taaganahay wax allaale wixii ou saacidaada awood u leenahay waa la garab taaganahay haddaan ahay ugaaskii beesha saddex iyo sagaal ee beesha murugsade waa garabkiisaan taaganahay hawsha sidaanu qabada u waday kala dambayntii iyo wanaaggii iyo hawsha sidooda soo dhowow kusoo dhawow uur furan gacmo furan qalbi furan ugu dambeyn sheekh cabdulaahi abuu khaalid waaliga walaayada islaamiga ah ee galguduud ayaa munaasabadda soo xiray wuxuuna nabadoonka ku wareejiyey kitaabka qur-aanka kariimka raayadda tawxiidka qori iyo furo gaari oo cusub oo si gaar ah loogu talagalay inuu adeegsado nabadoonka raayada kulle waa ujeedaan ummad kasta waxay leedahay wax astaan ay leedahay ummadda muslimiinta astaantoodu waa tan maanta waxay naga dabwadaan maaragtay gaalo barnaamijka ay soo habaysay ee soomaaliya laga kala goynaayo raayada anna waxa waaye raayadana midayn lahayd way ummadda soomaaliyeed meel ay joogdo muslimiinta dhan mid ay iskugu imaanayaan waa tan insha allahu naqiibka tanaa u dhiibaynaa qabso waa qori kay ah afartii todobo calasalaad waa nin reer galgaduud e qoriga ma taqaana lama dhahayo hadda kolley waa is leeyahay marka waxaa la rabaa bis in maaragtay habaysto go-aankiisna marka horeba insha allahu nin geesi aan ka ogeyn qorigii marka waxa waaye kitaab qur-aankii iyo raayadii tawxiidka haddii qori daba taagnayn warkaas waa shaqayn waaye hore u shaqayn waaye marka way laga shaqaysiin lahaa kitaab qur-aanka iyo raayada tawxiidka waaye qaba naqiib furaan waxa waaye furihii oo gaari cusub oo maaragtay walaalaha ay ugu talagaleen walaayadan ay kusoo wareejiyeen isla markaasna ay ugu talagaleen naqiibka in hoolihiisii iyo shaqadiisii u ereegsado jazaahum allahu khayran naqiib cali in furaha baaburka waa kana lagu wareeg baaraka allah allahu akbar allahu akbar allahu akbar allahu akbar allahu akbar allahu akbar
doorashada nabadoon cali ayaa muujinaysa midnimada ka muuqata jufada cabdulle sibti oo ka mid ah beesha murugsade tallaabadan ayaa loo arkaa doorka dhaqanka iyo hirgelinta shareecada islaamka deegaanadaasi iyadoo la filayo inuu nabadoonka ku hogaamiyo jufada ku dhaqanka shareecada islaamka